أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landurisaanka idiin haysa kooda ugu doorkaroon waxaa kamid ah ciidanka dowlada iiraan ayaa gacanta ku dhigay maraakiib doonaya inay ka gudbaan marinka hormus iyadoona dhanka kale maraykanka uu ku goodiyey inuu sii xoojinaya go-doonka uu saaray iiraan askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhintay howlgal ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidanka saliibiyiinta kenya ayaa si bareera qof shacba ugu dilay deegaan ka tirsan dhulka n f d ee koos jira gumaysiga kufaarta kenya madaxii hore murtadiinta ayaa eedeyn adag u jeediyey murtadka guuta xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaaya saamiga ee shabeelle dhexe mas-uuliyiinta wilaaya saamiga ee jubbada dhexe ayaa kulan la qaatay maamulada faracyada macadka qurduba ee wilaayadaas askari toobadkeena oo kasoo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaaya saamiga ee hiiraan waa subaxnimo khamiisa taariikhuna ay ku beegan tahay lixda bisha dulqacda sanada hijri walaalahayaga muslimiinta kuusoo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan ciidanka dowlada iiraan ayaa gacanta ku dhigay maraakiib doonaya inay ka gudbaan marinka hurmus iyadoona dhanka kale maraykanka uu ku goodiyey inuu sii xoojinaya go-doonka saaran iiraan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalka nuur cali warsame abushiba iyadoo ciidanka ilaalada iiraan maalinimadii shalay gacanta ku dhigeen maraakiib doonaysay inay ka gudbaan marinka hormuus ayaa madaxa wadaxaajoodka iiraan maxamed baaqar kalbaaf uu sheegay in aysan suurtagal ahayn in dib loo furo marinbiyoodkaasi iyadoo la tixgelinayo dhammaan xadgudubyada cad ee heshiiskii xabad joojinta uu ku sameeyey maraykanka xaalada xabad joojinta ayaa weli mugdi ku jirta inkastoo trump uu markii hore ku hanjabay inuu dib u bilaabi doono weerarka iiraan haddana saacado kadib ayuu saqdi dhexe ee habeen hore si lama filaan ah ugu dhawaaqay in muddo aan cayineen oo daba furan uu ku kordhiyey muddada heshiiska xabadjoojinta ilaa iiraan ay kasoo bandhigayso soo jeedinteeda lana dhammaystirayo wadahadallada saacado ka hor madaxweynaha maraykanka silibiga trump ayaa xaqiijiyey inuu sii wadi doono xanimaada badeed ee gacanka balse uu ogolaaday inuu siiyo hoggaanka iiraan wakhti dheeraad ah si ay uga heshiiyaan hindhiso nabadeed cusub sida uu ku qoray bartiisa xiriirka bulshada geesta kale bentagonka ayaa saacdo ka hor ku dhawaaqay in xogayaha ciidamada badda john blen uu si degdeg ah isku casilay iyadoo mas-uuliyiinta maamulka trump ilaayo hadda aanay caddayn sababta dhabta ah ee mas-uulkaasi uu xilka uga tegay si kastaba mas-uuliyiinta iiraan ma aysan sheegin inay ogolaadeen kornintaasi waxayna dhaliileen go-aanka trump ee ah inuu sii wadi doono xanimaada badeed ee ciidamada maraykanka ay ku hayaan ganacsiga iiraan taasoo iiraan ku sifaysay dagaal toos ah oo lagu soo qaaday laguna jebiyey heshiiskii xabad joojinta ma aanad gaarin ujeedooyinkaaga adigoo adeegsanaya weerar militari mana ku gaari doontid cabsigelin waddada keliya ee furan waa in la aqoonsado xuquuqda dadka iiraan sidaasi waxaa baraha xiriirka bulshada ku qoray guddoomiyaha baarlamanka iiraan ahna madaxa wadaxaajoodka maxamed khalibaaf arrintan ayaa labada dhinac ku reebtay xaalad hakad ah iyadoo marinka hormuus weli uu si dhaba u xiran yahay taasoo culays saaraysa dhaqaalaha caalamka waxaana ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ay ka digeen in wax kastoo carqaladaynaya amniga marinka loo arki doono khad cas lagana bixi doono jawaab ku habboon qiimaha saliidda cayriin ayaa sare u kacday waxaanay fuustadii kor u dhaaftay boqol dollar markii ugu horreysay laba toddobaad gudahood taasoo saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha adduunka xanimaada marinka hormuus ayaa sare u qaadaysa kharashyada ganacsiga waddamada waaweyn ee caalamka ayaa laga soo wariyey in hadda ay bilaabeen isticmaalka saliiddii horey ay u dhigteen maadaama malaayiin fuustoo shidaal ah laga joojiyey suuqyada muhiimka ah trump ayaa sheegay in maraykanku uu oggolaaday codsi ka yimid dhexdhexaadiyaasha bakistan si loo hakiyo weerarada ilaa hoggaanka iiraan ay keenaan qorshe midaysan afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay inaysan jirin wakhti kama dambays ah oo la dejiyey sidoo kale afhayeenada waxay intaasi raacisay in qabashada maraakiibtu aysan jebin xabad joojinta maadaama aysan ahayn ayay tiri maraakiib ay leeyihiin maraykanka ama yuhuudda balse waxay tallaabadaasi ku tilmaantay burcadbadeednimo ay fuliyeen ciidanka iiraan dowladda bakistan oo dhexdhexaadiye ka ahayd colaada ka dhex aloonsan maraykanka iyo iiraan ayaa weli isku dayeysa inay labada dhinaca isku keento kadib markii ay fashilmeen wadaxaajoodyo horey loo qorsheeyey oo ka dhacay caasimadda islaamabaad maraykanka iyo yuhuudda oo isku dhinac ah iyo iiraan ayaa mid waliba dhankiisa sheeganaya in dagaalka uu ku guulaysanayo iiraan ayaa xalay ilaayo habeen hore waxay waday soo bandhigista hubkeeda riddada dheer ee balastiga iyo sidoo kale diyaarado casri ah oo nooca bilaaduulyaha ah iyadoo ay barbar socdeen fariimo lagu muujinayay in marinka hormuus uu si buuxda ugu jiro gacanta iiraan weli khilaafka waa mid sii xoogaysanaya trump wuxuu doonayaa in iiraan ay ka tanaasusho yuraniyamta aadka loo kobciyey si looga hortago hubka nukleerka iiraan halka tehraan ay sheegtay inay leedahay barnaamij nukleer oo rayd ah oo nabadeed waxayna dalbanaysaa in la qaado cunqabataynta iyo in iyada loo daba fariisto gacan ku-haynta marinka hormuus iiraan ayaa sidoo kale shardi ka dhigtay in la gaaro xabajoojin u dhexaysa ururka shiiciga ah ee xisbullah iyo kayaanka sahaynada taas oo howlgal uu trump ka sameeyey arrintaasi lagu gaaray heshiis aan cago buuran oo ku taagnayn oo xabajoojin ah dhanka kale weeraro cusub oo yuhuuddu ka geystay lubnaan ayaa muujinaya suurtagalnimada in wadaxaajoedyadu fashilmaan iyadoo wakaaladda wararka tasniim ay sheegtay in iiraan isu diyaarinayso marxalad cusub oo dagaal waxaanu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil baqaayi uu sheegay in ciidamadoodu ay ku jiraan hiigan buuxa jasaaka allahu kheyran walaalka abushiiban askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhintay howlgal ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose waxay howlgal qarxa ka fuliyeen gudaha degmada afgooya oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay shabeellada hoose waxaana qarxaas lala baashaday maleeshiyaadka murtadiinta allah fadligiisa qarxaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah ciidanka saliibiyiinta kenya ayaa si bareera qof shacab ah ugu dila deegaan ka tirsan dhulka n f d ee kuhes jira gumeysiga kufaarta kenya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed ciidamada booliska dowladda saliibiyadda kenya ayaa la soo wariyey in wiil dhalinyaro ah oo soomaaliyeed ay ku dileen nawaaxiga magaalada gaarisa ee ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyiinta kenya ehlada iyo sidoo kale asxaabta wiilka la dilay ayaa xaqiijiyay in wiilkooda lagu magacaabi jiray aadan maxamed xasan oo da-diisu ahayd labaylabaatan jir uu si gaar ah ugu baxay gacanta askari ka tirsan booliska saliibiyiinta kenya dhacdadan ayuu mid ka mid ah ehlada ku sheegay inay tahay tii saddexaad oo askarigaasi ku dilo dhallinyarada soomaaliya ilawareedyo ayaa sheegaya in dalka uu si gaar ah uga dhacay meel u dhow moodika goobjoogayaal ayaa sheegay in wiilka dhallinyarada ah uu ka mid ahaa darwallada kaxeeya gaadiidka loo yaqaan tagaasida waxaana uu durkiisu dhaliyey kacdoon shacab oo aad u xoogan dad aad u caraysan ayaana isugu soo baxay waddooyinka magaalada kuwaas oo dalbanaya in askariga saliibiga ah loo soo qabto dilka waxaan ahay saaxiibka aadan aadan waxaan jiiraan soo ahayn ilaa hadda muddo soddon sano ah kadib waxaa saaxiibkay u noqday nimankan darawaliinta oo magaaladan ka shaqaystaan waxaa dhacday in asaga saaxiibkiis uu soo wacay meelahaasaa gaarigii igu dhacay niman askarna way haystaan balkaale ii imow markuu meesha tagana uu la kulmo mowdkiisa oo uu dilay nin la dhihi jaalo sida asaga jaaloga naftirkiisa uu xaqiijista la sheegayo marka waxaan leeyahay reer gaaris siiba hadda communitiga maanta ilaa saddex ruux shan ruux ay ka dhinteen in sidan ay ay si ka bedelaan waxaan meeshan u joognaa oo iskugu imaanay dhacdo xanuun leh wiilaan adeer u ahay ani horta magacayga haddaan ku bilaabo waxa la yidhahdaa cali xasan ninaan adeer u ahay oo aadan maxamed xasan la yidhaahdo ayaa xalay nin ka tirsan ciidamada booliiska gaarisa county gaarisa police station oo laigu wargeliyey inuu ka imaaday balambala oo ay tahay shaqadiisa balambala yuu xalay siddeedda saaca habeennimo dhallinyaro dhadhaab ka imaatay oo gaari engejis ka wadatuu waddada ku qabsaday dhallinyaradii baa soo wacdeen wiilkan adeerka u ahay oo ku yidhaahdeen waxaan rabnaa ninkaasaan na haystahay inaad naga caabiso noo imow wiilka markuu meesha saa u tagay oo ninkii ay wada hadleen wuxuu dhahay adigaan kugu raadinayay bastoolad buu ola soo baxay madaxana buu ka toogtay markaa dhacdada xanuunka laha meeshan isku kaan keentay goobta waxay ahayd waddadan dhadhaab in u jirto modikari saddex kilomitir marka arrintaa ayada maaragtay xanuun kaaleeba ayaa meeshan isku kaan keentay ninka asaga ee dhacdada geystay dhacdadii koowaad ma aha waa tii saddexaad uu ka geysanayo meeshan gaaris oo uu dilayo rag yaroo labaatan jir oo hadda soo baxeen oo dalkooda iyo dadkooda rajo kala hayeen inay wax ka qabtaan oo naftooda iyo noloshooda iyo reerahooda u shaqaysanayeen haddii arrintaa wax laga qaban waayo oo wax laga bedeli waayo waxaan leenahay county commander arrintaa ayada ee far baa kugu godan annagana indhaha kama dadanayno sawirka askariga dilka geystay ee ka tirsan booliiska kenya ayaa lagu faafiyey baraha bulshada magaciisa ayaana lagu sheegay kayaalo waa nin ay aad u baadigoobayaan bulshada ku dhaqan gaarisa jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan madaxii hore murtadiinta ayaa eedeyn adag u jeediyey murtad garguuta xilli uu sii xoogisay khilaafka ka dhex taagan ridada tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad murtad shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa shir jaraa'iddu ku qabtay magaalada muqdisho kaga hadlaya kulamo ay ka wadeen magaaladaasi kaasoo looga soo horjeeda murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada waxa uu sheegay inay ka wada hadleen fashalka siyaasadeed ee haysta madaxa kooxda riddada boobka dhuleeda uu ka wada magaalada muqdisho barakicinta iyo dilalka uu ku hayo dadka rayidka iyo fashilka milatari ee ku habsaday maleeshiyaadka kooxda riddada dhulka la boobay ayuu sheegay in xasan sheekh uu dhacayo oo aan la marin khasnada dowladda riddada sidoo kale waxa uu sheegay in barakicin xoogan ay ka socota caasimadda dadka rayidka aan ay dhooban yihiin bannaanada doorashada halka dhinaca uu qabsanayo guurguurte ayuu si adag u diiday weerarkii guurguurta uu ku qaaday baydhabo ayuu ku cambaareeyey isagoo xaqiijiyey in maleeshiyaadka riddada lagu jebiyey dagaalo ka dhacay duleedka buurhakaba oo askar badan looga dilay maleeshiyaadka murtadiinta ah oo dhaqdhaqaaqya lagu dhibaateynayo dadka ku dhaqan deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ka waday duleedka buurhakaba marka runtii waxaa nasiib darro ah iyadoon heshiis laga ahayn hannaan doorasho mudaxilaadku u dhammaado taasoo keeni karta vaakum iyo waxyaabo badanoo u baahan in aada looga taxadiro mashaakilka ka dhashay barakicinta qoysas fara badan oo soomaaliyeed oo dan yara inay bannaanka tuban yihiin intaas waxaa sii dheer in maalin walba magaalada dad lagu dilo loo dilaayo iyadoo barakicin darteed iyadoo laga barakicina meelihii ay deganaayeen waxay si gaara cayb ugu tahay dowladda oo laga abuuro business iyo ganacsi oo kuwo kalena intay xoolahii qaataan ay ku difaacaan dowladda arrintaas runtii waa nasiib darro aad u weyn wax laga aamusi karana ma ah waxaa iyadana sidaas oo kale laga hadlaayay caburinta xorriyatul qowlka dadaa xihan saa ogtihiin waxaan ka xusi karaa gabadha xihan waxaan ka xusi karaa dad xisbiga himilo ka tirsan oo xihan oo xabsi ku jira oo ugu xihan ra'yigooda doorashada hadda la sheego oo beenta ah oo hal xisbi oo wato oo hal qof oo wato oo lagu khasbaayo dadka doorasho ku imaanaysa ama dowladnimo heshiis lagu yaha keenaysa ma ah madaxweyne xasan inuu maanta ku fikiro inuu iska joogo oo uu yidhaahdo laba kun labaatan iyo todoba ayaa xilkaygu dhammaanaya anaa ku darsaday ceebay ku tahay inuu yidhaahdo baarlamaankiyaa iigu diray aniga sanad ceebay ku tahay wuxuu ogyahay madaxweynaha institution naftiisa wax ugu diri karaa ma jiro ma dhici karto taas waxay keenaysaa deganaansho la'aan intaas waxaa sii dheer oo aanan ka malaysanayn runtii madaxweynaha inuu hantida qaranka ku tasarufo sida foosha xun uu gacmihiisa ku qaado oo uusan soo marin hannaan dowladnimo lacagtaas in haddana loo adeegsado waxaa nasiib darro ah doorasho been abuura magaalada muqdisho doorashooyinka ka dhacayo beenta ahay isqoristi waa layskhasbay doorashada waa layskhasbay natiijada waa laga been sheegay waxaa sidaasoo kale nasiib darro ah baydhabo wixii ka dhacay madaxweynaha inta aan u tegaynay oo aan la hadlaynay waxaan dhehaynay madaxweynuhu dalka sharciga ku hogaami raggaana maamul goboleedyada jooga wakhtigii waa ka dhammaaday doorashaha galaan waxaa nasiib darraa ciidamada qaranka oo loo tababaray inay shabaab la diriraan in la hoday oo la mariyey meelaan aamin ahayn aysan tabar u haynin xog ka haynin khatar weynaa dhacday xoogagaalaan dadaa nool lagu qabsaday gaadiidaa la qaatay gaadiidaa la guray looma baahnayn wax lagu xalli karo nabad iyo isfaham iyo doorasho laysla ogolyahay in dhiig lagu daadiyo nasiib darro waa hadalkan shariif murtad ayaa ku su-aadaya xilli xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya oo uu la kulmayo mucaarad aad u xoogan oo gudaha iyo dibadda uga imaanaysa mana ahan wax cusub in madaxda murtadiinta isqaabsadaan marka uu gabaabsigiyey mudaxileedka murtad ka fadhiya villa soomaaliya waxaana la sugayaa tillaabada ay mucaaradka qaadi doonaan marka uu soo idlaado mudaxileedka murtad guurguurte jasaaka allaahu khayran walaalka casaam guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayas amniga ee shabeelle dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen faysal mahad soomaali xilli ay si dardar leh ku soconayaan howlaha samafalka ah ee guddiga gurmadka abaaraha xarakada shabaabulmujaahidiin uu ka wado deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayadan shabeellada dhexe ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa gurmadkaasi ka faa'iidaystay qoysas kor u dhaafaya ilaa laba boqol oo qoys kuwaasoo ku kala nool degmooyinka miirtaqwo iyo cadale ee ka wada tirsan wilaayadan shabeellada dhexe haddii aan ku horumarno qoysaska ka faa'iidaysta gurmadkan ee ku nool degmada miirtaqwo waxay gaarayaan ilaa soddon qoys iyagoona si weyn uga faa'iidaystay gurmadkaasi idaacadda andalus ayaa waraysatay markii raashin qaybintaasi kadib ay soo dhammaatay waxay ka warramayaan dareenkooda ku aadan gurmadka la soo gaarsiiyey iyo dhibaatooyinkii deegaanadooda ka jiray maxamed baratuuxu waxaan joogaa degmada miirtaqo badar bariis bur sokor saliid xilli aada iyo aada loogu danaysan yahay oo wixii mataqaanaa kaashahay wax lagu gada waayey marka marka hore ilaah ama hadda iskale marka lamaad walaayada islaamka walaalahayna qawi allaha siiyo intii dhibleedana allaha dhacsho xamoo cali xasan degmada miirtaqo marka bur bariis saliid aana la siiwaa sokor wallaahi xilli abaaraa ku soo aada oo baasho ay xuntaan marka ilaahay haddana kuwa badan allahna siiyo iyagoona allagu soo dhiiba abuukar maxamuud yuusuf waxaan joogaa degmada miirtawo maanta waxaa lagu siiyey haaf sakora haaf bariisa haaf bura laba saddexle deeqa xase axmed degmada miirtaqwo maasha allah galab dadka masaakiinta oo abaaraha layse oo maaragtay inkastoo dhibaato aan soo marnay oo hadda roobku noo bilowday haddana alxamdulilah walaayada ayna siisay macaawino raashin kheyr allah siyaan leenahay cadowgoodana allah qabto raashinka waxaa waaye sokor bur bariis saddex la saliid ah walaayada islaamigana wayna taageertay wayna caawisay alxamdulilah waxaa ka mida bur sokor saliicadey xilli loo baahnayna waa nagula soo aadiyey roobna waa noo da-ay alxamdulilah kana meeshayna ka filayn allah ka siiyo dhanka kalena dhegaystayaal waxaa gurmadkan oo kale la gaarsiiyey qoysas muslimiin ah oo ku dhaqan deegaanada bursho sheekh iyo sidoo kale ceel muluq ee hoostaga degmada cadale ee gobolkan shabeellada dhexe haddaba waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskii muslimiinta ahaa ee ka faa'iidaystay gurmadka raashin qaybinta ah ee siyaabaha kala duwan looga sameeyey deegaanada ceel muluq iyo bursho sheekh ee hoostaga degmada cadale waxaan nahay deegaan weynaha bursho sheekh waxaana soo gaaray xarakada shabaab muwal mujaahidiin deeqayna soo gaarsiisay oo ugu tala gasha dadka tabaalaysan haddaan nahay deegaanka bursheek konton qoos aana soo gaartay saddex neecoo bur iyo beriis iyo sokor iyo saddexla saliida waana guddoonnay si wanaagsana loo kala qaatay waana kala qaadannay wixii noogula tala galay waana mahadsan tihiin assalaamu calaykum waxaan nahaa dadka jooga tuuladda bursho sheekh culummada waxayna soo gaarsiisay wax dhilla oo sahay oo macaawinaa qoftina waxay qaadatay saddex niic iyo saddexla subaga magacayga waa xuseen xasan maxamed oo jooga deegaanka ceelmuluk oo hoostaga degmada adale dabadeed gobolka shabeellada dhexe waxaan u mahadnaqaynaa marka hore alla subxaana watacaala marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa walaayada islaamiga ee gobolka shabeellada dhexe mahadda rabbigaa iskale dhibaatada meeshaan ka dhacday waa dhibaato daacad weyn waa mid raajinneyd waa mid maaragta guduud aad iyo aad ayay noogu soo gurbatay walaayada islaamiga ee gobolka shabeellada dhexe markaan oo alla subxaana watacaala uu noo keenay daruur roob idinkuna aad walaalihiin ku soo taakulayseen deeq raajinneed oo na soo gaartay maanta oo ka kooban loola qaybiyey neebura nea beriisa
mas-uuliyiinta ulasaamiga ee jubada dhexe ayaa kulan la qaatay maamulada faracyada macadka qurduba ee wilaayadaas walaalkeen cuhmaan dhuub ayaa warbixintaasi inoo eegaya wuxuu ahaa kulan u dhexeeyey maamulayaasha macadka qurduba xarumihiisa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta wilaayadaha iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta kaas oo diiradda lagu saarayay horumarinta waxbarashada waxaa sidoo kale kulanka looga hadlay daraasada manhajka waxbarashada imtixaanaadka shahaadiga ah iyo arrimo kale iyadoona la isla gartay in lasii hormariyo heerarka waxbarasho fursado fiicanna la siiyo ardayda iyo dadka kale ee waxbarasho doonka ah dadkii kulanka ka hadlay waxaa ka mid ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo talooyin iyo dardaarano u jeediyey maamulayaasha macadka qurduba xarumihiisa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe walaalayaal jasaakum allahu khayran horta waxaan ogaanaynaa awalan na laga rabaa maadaama tacliin aan ku jirno bahda waxbarashada aan nahay waxa ugu horreeyana laga doonaya waxaa horta qofku inuu niyeystaa cibaadana uu arko ilaahay ugu dhowaado subxaana wa tacaala waxa ugu horreeya ummadda naarta looga badbaadinaya waa in jahliga lagala dagaalamo dadka waa in rabbigood la bara waa in aakhiro la bara waa in ilaahay subxaana watacaala hadafka iyo maqsadka u abuurtay la bara meelaha dadku ay wax ku baranayaan ugu horreeya towxiidka lagu barayo ilaahay lagu barayana madaariistan iyo muasasaadkan tacliimiga ugu horeeyo oo macadkan qurdubo uu kamid yahay mas-uuliyadda iyada marka hore horta inaan qaadano waana laga rabaa muqararaad yaa naloo diyaariyey manaahijaa naloo diyaariyey ammaanada idin saaran waxaa kamid a dadka muslimiinta la idiin dhiibay inaad u ilaalisaan waktigooda ardaygan sanad walba waktiguu leeyahay xilina waa fasax xilina waxbarasho ku waxbarashadiisa maalinkiina saacaduu leeyahay saacadana waa fasax bishiina waktiguu leeyahay maalmuu leeyahay maalmana waa fasax waktigaa yare marka ardaygu uu idinla joogo macallimiinta fasalladii ku jira adna maamul aad tahay waxaa la rabaa maamuluhu inuu noqdo qof wax muraaqabeeyo oo ardadii ka warhayo la socdo inuu noqdo yaa la rabaa mas-uuliyadda ee ardayga darsigiisa idinka saaran ardayga in wax la fahansiiyo macalinka darsiga qaabka uu bixinayo xil iyo mas-uuliyad idinka saaran inaad muraaqabaysaan oo ardaygii bugaagtooda iyo waxbarashadooda iyo tacliintooda aad la socotaan xil idinka saaran xuduurka ardayga in lala socdo ma yimaade ma maqan yahay ma gembiye ma jooga waa mas-uuliyad ka saaran qofka maamulka in lala socdo nadaafadooda iyo akhlaaqdooda iyo tarbiyadoodana waa mas-uuliyad weyno ragga maamulayaasha saaran macalinka inta saaran in ka badana qofka maamulaha saaran sababtoo ah maamuluhu wuxuu mas-uul ka yahay macallimiintan darsiga bixinaysa waxaa la rabaa inaad macalinka la xisaabtanta waktigaan ardaa iska lahay oo ammaana nugu hayd annaga ilaahay inuu na weydiina ilaa waktigaan iyagaan ugu talagalnoon u ballan qaadnay oo kontaroolkaas wuxuu keenayaa ardaygu inuu dadaalo marka waxaa la rabaa idinka inuu nashaadku idinka yimaado firfircooni idinka timaado taladu idinka timaado sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaasha macadka qurduba faracyadiisa wilaayada waa kulan aada iyo aad muhiim u ah wuxuuna ku saabsanaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada ka jirta macadka qurduba faracyadiisa wilaayada hadday ahaan lahayd xagga ardayda xagga manhajka xagga mucalimiinta xagga waxyaabaha kale agabka ah ee uu u baahan yahay dhammaan in laga tashado oo maamulayaashii lagala tashado marka faa'iido badan ayaa laga gaaray insha allahu waxaan bogaadinaynaa haddaan nahay maamulayaashii dadaalada ay wadaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ee ku aadan waxbarashada iyo barbaarinta ummadda muslimiinta caruurteeda waxaan soo dhoweynaynaa nidaamka hirgelinta midaynta imtixaanka shahaadiga ee mu'asasaadka tacliimiga wax badan waa lagu gorfeeyey waa lagu falanqeeyey oy ka mid ahaayeen caqabaadka taagan sidii xal loogu heli lahaa muqararka la mideeyey cusub wixii nooga muuqday imtixaanaadka la mideeyey iyo afkaar badan oo la isdhaafsaday maktab tarbiya tacliim iyo maamulayaashii wilaayadii xaqiiqatan farxad gaar bay noo ahayd arrimo badan ayaa looga hadlay muhiimaddeedan lahaa tacdiilaadkii lagu sameeyey muqararka in laisla fiiriyo maxaa si ah maxaa kale wakadaalika midayntii imtixaamaadka iyo shahaadooyinka iyo waxyaabihii laga hadlay intaas in laisla fiiriyo wuu daarnaa kulankeena wakadaalika waxyaabihii hore in warbixintooda la kala qaato la gorfeeyo arrimahaas ayuu shirkeena ugu muhiimsanaa askari toobadkeena oo kasoo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wiilaa saamiga ee hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen saadaq muumin waa askari taa'ib ah oo lagu magacaabo cabdulaahi maxamed aadan oo horey uga tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi waxa uu ku soo tababartay dalka itoobiya isagoona ka soo howlgalay qaybna ka ahaa duulaankii lagu soo qaaday deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sida laanta buuro sabiib iyo caanoole iyo deegaano kale oo ka mid ah isla shabeellaha hoose askarigan taa'ibka ah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo bandhigay towxiidkana loogu qabtay degmada buqa qable cabdulaahi oo markii towxiidka loo qabtay kadib la hadlay warbaahinta islaamiga ee andalus ayaa ka sheekeeyey dhibaatada ba-an ee murtadiinta ku haysata furumaha dagaalka iyo cabsida ay ka qabaan mujaahidiinta cabdulahi maxamed aadan ciidanka gudasha labaatanaad shabeelle hoose ka shaqaynaya c v canoole itoobiya kusoo tababartay itoobiyaana soo tababaray afar bilood ardisabago geeskeeda huursa xeeradhaa kusoo tababartay waxay saddex kun iyo shan boqol guutada cumar binu khadaab laanta buuro iyo howlgal yaaqlo meel yiran ka howlgalay iyo raaxooyi deegaanadaas kasoo howlgalay khasaaro badan oo kala kulanay sabiibican horta khasaaro badan mar kala kulanay waa jirtaa ayaana dhaawacayna midkayna wax dhan mar inaa ka cararno meesha lagu joogo waa jirtaa ragyaal badan oo kamid ah asxaabtiid lafiisa lafka xaalada dex maanta u jeediyay meesha kowna nimanka al-shabaab dala yiraa jugta celsi soo bilaabay seven iyo بينامي واحد صغيرة ها ورا قرح السعودية قرح عادية صوتها بومبين تكره سعودن جوكت على سليكو بلاما الغاب سلو دي قال مدى اللي سكوت ضيعة تعتوق دبين البغداد ودبيني سبحان ودبيني حواي هذا بريك ما نسعبك والله عرر صلاة وعلى لغاد kakala biri ka maalin baqanaya mase ma baqanaya midaasa baqashada keenaysa waa rag badan oo lasoo cararay anaa kasaa waa jiraan haa laga soo cararay hadday dhaawac ma qasab waay laga soo cararay waay maxaa dhisay alshaa meel furan day kugu helaan Haa, hadday odoo furan oo dhaawac ah mase ahaan day kugu helaan waa laysoo qalday iyo xasku guurta soo qalday wax iskaama yeeleen waxyaabaha ciidanka ay ka baqaan maxaa ka mid ah qaraxa ugu daran qaraxa iyo baabuurta iyo qaraxa dhulka la geliya labada qaraxa dhaca mis dhamaan foolka foolada xabada jira xab- nasiibkaada mug hornimada waa fiican waay shay muhiim waay xirfaantiida baaqu dira waxaa ah inaan la qayaanin oo dhaawacooda iyo wadan wax kugu qaadaa mar haddaa dhaawacantid hooyada abbaa ka dhaawacantid haddaa dhimatid waalidkaa ka dhimatay maadaama saas tahay inaa xorriyadu noolaadanayo waddankooda iska shaqa tagaan ay leehi utaba keenaan oo waddankooda xorriyad iska noolaadaan hadda la soocari lahaa dhaawacaada xuse wax ku gaari lahayn haddaa cidaada ku dhimo cid wax ku gursiyna male intaasoo baaqi lahayn marka haa, soo laabta ale soo laabta haddana ani ahaanteyda raygeyga rafaad waa iska jiriyaa rafaad waa iska jiriyaa dhanka rafaad iyo oon iyo baahi waxoo dhan waa iska jirtaa maxamed xidinoga maajiseedkii waxay diyaaradda maalug caqabadaal kuma jirtaa miinooyin wax Haa, waa jirtaa ragga la goostana waa jiraan oo markaa oo howlgalaas markaan hadda joogo marka howlgal kala sheegan oo oo luuq jira iyo qaar isa jirisiya halis ka horeysa u didiin iyo iyo iyo wax kusoo gaarin ani waxay ugu dhaliyay ani ra'yahandiid inaan ku toobad keeno ra'yahandiid waxa waaye inaa xorriyad isaga noolaado waxaa aaminsana qaladkii sh- shalay ku jiro inaa toobad keenay oo gaalnimada kow kahayd gaalnimadii iyo iyo riddadii waxa uu to- toobad keenay ilaahi subxaana watacaala haddana mujaahidiintaa la joogaa waa niisoo dhawey hal cabinga mahalayn naftiida lela imaaday naftiidana waa liisoo dhawey hal cabaaga sameey maleh wadankeygan xorriyad u noolaadana iska joogaa Haa, waxay ga qaldana maleh haddaan cidda igu dhega maleh tartiibiga magaala meeshiida iska noolaana ilaahi aa dubakaani haa maqaldaman ilaahi waay mujaahidiintaa la jooga hadda waa lisoo dhaweeyeen oo mahadcelinaa say u is dhaweeyeen waxaa isi soo taraya askarta iyo saraakiisha toobadkeenayaasha ah ee isku soo dhiibaya guud ahaanba wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona dhowaan lagu soo bandhigay towxiidkana loogu qabtay degmada boqaqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jazaaka allahu khayran walaalka saadiq guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga galandulus saaka waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxayna suurtageliyey waa nagu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga galandulus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak